maanta oo ay ku beegan tahay sagaalka bisha dulxaja kun afar boqol afartan iyo afarta hijiriyada waxaa banka carafa taagan malaayiin xujay muslimiin ah si ay u gutaan rugniga ugu weyn ee xajka xujayda oo kala luuqad ah kalena midab ah dhan welibana ku kala duwan ayaa hal meel wada taagan waxa keliya ee walaaleeyana waa kelimada towxiidka xujayda beydka allaah ayaa salaadaha duhur iyo casri ku dukaday banka carafo waxa ayna dhagaysanayaan khudbadda carafo oo laga jeedinayo masjidka namira waxa ayna sii wadan doonaan ducadooda ka hor inta aysan u jahaysan musdalifa marka ay qoraxdu dhacayso maanta halkaasoo ay ku soo qaadan doonaan habeenkooda waxayna ka soo ururin doonaan dhagaxaanta jamaraadka masjidka namira waa masjid aad u ballaaran oo ku yaala bartamaha barxadda carafo oo ah halka ay maanta oo ah maalinta sagaalaad ee bisha dulxajah taagan yihiin malaayiin ruux oo muslimiin ah oo sanadkaa nasiib u yeeshay gudashada xajka halka masjidka laga dhisay waa goobtii uu ka khudbeeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam xajkii loogu magacdaray xajkii sagootinta oo ahaa kii ugu dambeeyey ee uu nebigu gutay sanadkii tobanaad ee hijiriyada waa masaajid leh munaarado dhaadheer kuna fadhiya masaaxo ballaaran waana halka hadda laga jeediyey khudbadda maalinta carafo dadkuna duhurka iyo casirka ayay halkaasi ku dukadaan hal adin iyo laba aqin marka dib loo fiiriyo taariikhda masjidkan waxaa la dhisay bartamihii qarnigii labaad ee hijiriyada dhowr jeer ayaa la ballaariyey haddana gudaha iyo bannaanka markii la isku daro waxa uu qaadaa qalqi aad u badan dadka uu ku fadhiyo waxaa lagu sheegaa inuu yahay boqol iyo toban kun oo mitir oo laba jibaaran dhirirkiisana marka laga soo bilaabo dhanka bari ilaa galbeed waxa uu gaaraa saddex boqol iyo afartan mitir ballaciisu min waqooyi ilaa koonfurna waa laba boqol iyo afartan mitir dhabarka dambe ee masjidka waxaa ku yaala barxad ballaaran oo loo helay har ay dadku ku nasan karaan cadceeddana ay kaga gaashaaman karaan waxa uu leeyahay lix manaaradood oo mid weliba dhirirkeedu gaarayso lix boqol oo mitir masjidka namira waxa uu sidoo kale leeyahay sameecado waaweyn oo ku dheggan bannaanka kuwaasoo si maqal iyo muuqaal ah u soo tabiya khudbadda maalinka carafo